أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى bismillaahi araxmaani araxiim kulanti waxaanoo wanaagsan akhyaarta aanu jecelnahayo meel walba oo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo aalaaba-aad kala socotaan idaacadda islaamiga ah ee al andulus qodobada xiisaha badan ee barnaamijka faafareebka wararka caawa aan idinkugu hayno qodobada xiisaha badan ee barnaamijka faafareebka wararka caawa aan idinkugu hayno idinkuna aad ku dhagaysan doontaan insha allah waxaa ka mid ah madaxweynaha dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka oo weerar afka ah oo aan kala joogsi lahayn ku haya shacabka soomaaliyeed ee dalkaasi ku dhaqan isagoo dhanka kalena kabaha la dulmaray kooxda ridada soomaaliya ee uu isagu gacanta ku hayo warbixin ayaan idinkaga haynaa madaxii hore ee kooxda ridada soomaaliya murtad shariif sheekh axmed oo sheegay in gurguurta uu wado olole cusub oo lagu barakicinayo shacabka magaalada muqdisho dhulkoodana lagu boobayo barnaamijka ayaad ku maqli doontaan dowladda dabadhilifka ah ee masar oo war ka soo saartay arrinta biyoxidheenka sheegtayna inuusan jirin wadahadal dambe oo ay itoobiya la geli doonto maxaase lagu qiimeeyey hadalkaas barnaamijka ayaad ku dhagaysan doontaan ra-iisul wasaaraha kooxda ridada soomaaliya oo ku dhiiran waayey inuu ka jawaabo hadalladii ihaanada ahaa ee uga yimid donald trump madaxweynaha dowladda maraykanka imaaradda islaamiga ah ee afghanistan oo fulisay xukun qisaas ah warbixin ayaan idinkaga haynaa munaasabad dhidibada loogu aasayey mu'asasada alxikma faraceeda degmada ceelbuur ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud oo ka dhacday magaaladaas munaasabadaas oo faahfaahsan ayaad maqli doontaan insha allah qodobadaas iyo wixii kale nagu soo kordha ayaan idiin soo gudbin doonaaye mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka waa habeenimo khamiisa taariikhduna ay ku beegan tahay saddex iyo tobanka bisha jamaadul aakhir sanadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijri dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo faahfaahsan madaxweynaha dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka ayaa weerar afka ah oo aan kala joogsi lahayn ku haya shacabka soomaaliyeed ee dalkaasi ku dhaqan isagoo dhanka kalena kabaha la dulmaray kooxda ridada soomaaliya ee uu isagu gacanta ku hayo warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa inoo qaadaa dhigaya cismaan axmed dhuubow gobolka minnesota ee dalka maraykanka waxaa ku dhaqan jaaliyad soomaali ah oo tiradooda lagu qiyaasay lixdan iyo shan ilaa iyo siddeetan iyo shan kun oo ruux sida ku catiri koobyadii ugu dambeeyey ee ay soo saartay hay-adda arrimaha bulshada ka faalloota ee loo yaqaano a c s mujtamacan muslimka ah ee ku dhex bulaalaya saliibiyiinta amerikaanka ah wuxuu ka caraysiiyey mas-uuliyiinta ugu sarraysa dowladda maraykanka si ka daran mudaxileedkiisii hore ayuu donald trump markii uu dib ugu soo laabtay kursiga wuxuu weerar afkaah ku qaaday jaaliyadda soomaalida ee ku dhaqan gobolka minnesota trump ayaa afartiisii sano ee hore wuxuu weeraradiisa diiradda ku saarayey arrimaha siyaasadda badanaa wuxuu weeraradiisa soo marsinayey barta twitter-ka isagoo sochial miidiyaha isugu jawaabayeen xildhibaanada lagu magacaabo ilhaan cumar oo ka tirsan xisbiga dimuquraadiga horraantii sanadkan markii uu trump la wareegay xafiiska aqalka cad ee maraykanka ayuu colaada ka dhankaa jaaliyadda soomaalida dardargeliyey isaga oo markaan adeegsanaya awooddiisa fulineed wuxuuna soo saaray wareegtooyin dhowr ah oo dhammaantoodba ciriiri gelinaya jaaliyadda soomaalida ee ku dhaqan minnesota bishii lasoo dhaafay ayuu soo saaray xeer ka dhan ah in meesha laga saaro in soomaalida laga musaafiriyo maraykanka wuxuuna saxiixay in dalkaasi laga soo barakiciyo intaasi kuma ekaysan ee jaaliyadda soomaalida ayuu ku sifeeyey burcad aad u liidata mararka qaar ayuu eedeymihiisa ku lifaaqayay inay taageeraan mujaahidiinta al-shabaab
soomaalidu dhac bay ka geystaan gobolkaas balaayiin doolar ayay ka dhaceen sanad weliba balaayiin doolar ayay dhacaan waxna ma aysan ku soo kordhin daryeelka ku baxa bulshada wuxuu marayaa wax ku dhow boqolkiiba siddeetan iyo siddeed haddana sidaas oo ay tahay waxba kuma darsadaan anigu ma doonayo inay dalkeena sii joogaan run baan idinla hadlayaa qof baa laga yaabaa inuu dhaho arrintaas siyaasad ahaan waa khalad anigu ma daneeyo arrimahaas ma doonayo inay dalkeena soo galaan dalkoodu ma ahan mid fiican dalkoodu waa mid uraya mana doonayo inay dalkeena yimaadaan waxaan mari karnaa hal jid ama mid kale waxaan mari doonaa jid khaldan haddii aan sii wadno inaan qashinka soo gelinno dalkeena I don't want them in our country, I'll be honest with you. okay? Somebody would say, oh, that's not politically correct. I don't care. I don't want them in our country. Their country's no good for a reason. Their country stinks, and we don't want them in our country. We're going to go the wrong way if we keep taking in garbage into our country.
gaalka siliibiga ah ee donald trump mar uu ka hadlayay dalka soomaaliya wuxuu sheegay in aysan ka jirin wax dowlad ah oo xukuumadda ka jirta ay tahay mid musuq maasuq badan oo aan la oran karin dowlad wuxuuna si aad ah u dhaamay kooxda riddada wuxuuna ku sifeeyey mid aanba ka telin waddanka amaba aanan jirin maalmo isxigxiga ayuu trump waxa uu diiradda saarayay in uu handado jaaliyadda soomaalida ee minnesota isaga oo marar badan eedo aanan jirin u soo allifayay soomaalida ku nool waddankaasi xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa isbuucii hore ka jawaabtay eedeymaha beenta ah ee uu madaxweynaha maraykanka u jeedinayo bulshada soomaalida ee minnesota ee ah in ay lacago ku taageeraan mujaahidiinta iyadoona xarakadu ay caddaysay mowqifkeeda iyo ujeeddada dhabta ah ee trump uu ka leeyahay eedeymahan oo ah inuu dhibaateeyo mujtamaca soomaalida ee dalkaasi ku dhaqan
People from different countries that are not friendly to us and countries that are out of control themselves. Countries like Somalia that have virtually no government.
dadka ka soo jeeda dalalka kala duwan ee aan saaxiibnala ahayn iyo dalalka amnigoodu faraha ka baxay sida soomaaliya oo aan lahayn dowlad iyo ciidan toona waxa keliya ah ee ay samaynayaan waa inay isdilaan kadibna ay yimaadaan dalkeenna si ay noogu sheegaan sida aan u maamulno dalkeenna ma rabno dadka noocaas ah No military, no police. All they do is go around killing each other. Then they come into our country and tell us how to run our country. We don't want them.
hogaamiyaha maraykanka oo ah saliibi xag jir ah ayaa lasoo shartagay siyaasado ad adag oo ka dhan ah dadka muslimiinta ee bulshada ameerikaanka ku dhex nool balse wuxuu iska dhigaa inuu ka soo horjeedo dhammaan dadka soo galootiga ah ee maraykanka ku dhaqan isagoo mararka qaarna hadallo xanafle ku tuura gaalada ka soo horjeeda sida dalalka latiin amerika balse ulama dhaqmo si la mid ah jaaliyadda soomaalida ee ku nool dalkaasi These are people that do nothing but complain. They complain. And from where they came from, they got nothing.
dadkani waa kuwo aan waxqabad lahayn oo keliya yaqaano cabashada way cabanayaan oo keliya oo meesha ay ka yimaadeen waxba kuma haystaan waad og tahay waxay ka yimaadeen jannada waxayna yidhaahdeen tani janno ma ahan laakiin marka ay ka yimaadaan naarta oo ay cabanayaan oo aysan wax kale samaynayn ma rabno inay ku jiraan waddankeenna ha ku noqdaan meeshii ay ka yimaadeen oo ha hagaajiyaan But when they come from hell and they complain and do nothing but bitch, we don't want them in our country. Let them go back to where they came from and fix it.
arrimaha xusida mudan ayaa ah in kooxda riddada soomaaliya oo dabadhilif u ah siliibiyiinta ay ku dhici weysay in ay ka jawaabto aflagaadada iyo ihaanada uga imaanaysa donald trump kooxdan oo amnigeeda iyo dhaqaalaheedaba uu maraykanka gacanta ku hayo ayaa cayda ugu timid trump ku sifaysay wax iska caadi ah waa kan xamse cabdi barre oo la weydiiyey ihaanada ugu timid trump isaga oo ku sifeeyey wax aan sidaasi u weyneyn wuxuuna yidhi soomaaliya oo keliya kamuusan hadlin nigeria iyo koonfur afrika ayuu wax ka sheegay way maadsan tahay ee horta donald trump madaxweynaha maraykanka ee madaxweynaha maraykanku soomaaliya keliya ma aha ee waddamo badan ayuu af xumeeyey runtii dad badan waa ka sheegay nigeria waa ka sheegay south africa oo saasoo kale wuxuu ka sheegay marka waxaa jira mararka qaarkood waxyaabo la yidhaahdo salaaman ku dhaafa inaan iishuu ka dhignoon micno u yeelno wax a ka dhib yar inaan iska dhaafno
mahadsaned cusmaan axmed dhuubow sheekh xasan takar oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga ah dhanka kalena wakhti noloshiisa ka mida kusoo qaatay wadamada reer galbeedka aqoonna u leh hogaanka saliibiyiinta caalamka ayaa ka hadlay weerarkan aan gabashada lahayn ee donald trump uu ku hayo shacabka soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkiisa أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله والحمد لله صلى اللهم على نبينا محمد أولا لولك مريكنك وأقول لا تجي تذكر أم بتجي تذكر أم قحوتي ولا وذا تجي مم.
حقيقة أساس Mm, lama kala lahan ها Mm, نينك هدا آه، قال دونالد ترامب mm, وقحوتي laftiisu سؤالك كيس حكي من جرملك aad iyo aad jarmalka markii uu qaybsamay ee la kala boobo bari iyo galbeed loo kala qaybsaday ee dagaalkii labada dug wax lagu magacaabo Mm, een, ayaa waalidkiis ka soo cararay meesha mhm.
meesha marka waa lagu tarmay cid cid kale ka xigta ma jirto ma jirto aad iyo aad Een, ilaahay qadarkiis dadkan dhulkaa deganaa waxay oo caddaanka ahaa ilaahay yuhuuddii iyo wixii isbiirsaday Mm, waxay marka dhulka ku dhiseen sida badan afrikaan dadyow kale oo tegay waa jiraa mm, sida dadka eeshiyaanka la yidhaahdo dadka carabta la yidhaahdo mm, waxa oo dhan ma muujin jirin islaamnimadooda aad iyo aad markaan taa ku leeyahana waa america yurub dhammaan guud ahaanba guud ahaan alla markay soomaalidu tageen Mm, ilaahay qadarkii soomaalidu waxay masaajid bay samaysteen Mhm.
masaajidii hore oo awalba farakutiris ahaa Mhm.
ayay camireen Aad iyo lama aad.
arki jirin dad dhallinyaro ah oo masaajid soo camira soomaali ka hor aad iyo aad lamana aqoon sidaan ka war hayno sheekhana adiga u dhahdaa waxaad ka mid tahay e culimadii e safarada dacwiga ah ee ku tagay dalka maraykanka bal waxaad nooga warantaa xaaladda soomaalida e e dhanka dacwada ee dhulkaasi ee maraykanka ku dhaqan iyo guud ahaan dhanka dhaqankooda bulshada ee dhaqaale ahaan waxaan ka war haynaa in waayadan dambena ay ku milmeen e siyaasadda iyo labaan u kala qaadaynaa Mhm.
inta dalku burburin kuwii soomaali baxay aad iyo aad soomaalidii tegey waa milmeen Mhm.
gaaladay ku milmeen kuwii hore mostly haa aad iyo aad Todob- toddobaatanaadkiibay tageen lixdamaadkiibay tageen Mhm.
toddobaatanaad Siddeetamaadkii.
sideetamaadkiibay tageen Mhm.
dadkaasi marka waa milmeen aad iyo aad laanna diin lamay tegin aad iyo aad laakiin wixii burburka ag- sagaashankii wixii ka agihiisa ahaa dambe ayaa waxaa dhacday dadkii oo wata xijaabkii iyo dacwadii iyo diintii dad badan oo wata ayaa meesha tegey aad iyo aad.
markaasay waxaa dhacay wax la yidhaahdo niman yahow aan iska ilowno Mm, qabyaaladii mm, iyo wixii soomaaliya ka jiray mm, iyo qurunkaan iska maanta halkaanaanu joognaa aynu samaysanno mm.
een, meel aan ilaahay ku caabudno maraakiis islaami maraakiis islaamiyaa furmay masaajid baa furmay soomaalidii waa shaqaysteen Mm, horta waxaan rabaa inaan kuu sheego cunsurka soomaaliga meeshu tagaba aad iyo waa aad kii ka muuqda aad iyo aad cunsurka soomaaliga ma aha cunsur la liido aad iyo aad meeshuu tago ganacsi hadday noqoto Mm, iyo shaqo shaqo hadday noqoto oo shaqo weliba heer sare ah asagaa muuqda hadda Aad u iyo fiirsa africa maxaa loo xa- xasdayaa soomaalida maanta gaal donald trump muxuu xasdayaa aad iyo aad waxa weeye soomaalidii ayaa xaasidnimo darteed Mm, waxa weeye waxaa arkay ganacsigii ayagoo ku laalay mm, ayagoo cirka maraya mm, ayagoo meel- guryo wada gatay mm, ayagoo dadka ameerikaanka oo caddaanka la tartamaya mm, xagga lahaanshaha iyo xagga qualitiga iyo xagga jawdada iyo xagga qiimaha intaba aad iyo aad iyo xagga dhaqaalaha intaba Aad iyo aad.
ayagoo la tartamaya arka aad iyo u aad fiirsa hadda africa soomaaliya eh, kenya Mm, afrikaan qiimo ma lahayn soomaali ka hor aad iyo aad.
zambia fiir tanzania fiir aad iyo aad ku- kulli dhammaantood soomaaliya hadda een, een, een, eh, meesha la yidhaahdo uganda waxay la bulaalaysaa waa soomaali hadda aad iyo oo aad ganacsi ka wada furay eh, kambala aad iyo aad laba jeeran tagay waan garanaya aad iyo aad marka soomaalidu meeshay tagaanba Mm, waa kuwii bulaalaya markii ay tageen america laba arrimood bay la yimaadeen horta marka u horreysa waxay la yimaadeen in ay yihiin dad muslimiina aad iyo oo aad masaajida furtay Aad iyo oo aad.
madaaris furtay shaacirtii Haddana ay waxay la muujinayaan yimaadeen ganacsi Mm, oo ganacsigii haddana u bulaalay aad iyo oo aad muuqda haddana waxay la yimaadeen waxbarasho jaamacadii bay ku yaaceen Mm, jaamac walidaalika nimankii een, afrikaanka ahaa mm, ee, oo meesha deganaa waxay yidhaahdeen haddaan ognahay adduunka soomaali afrikaan inay saan tahay mm, yacni waa hore ayaan dhihi lahay soomaaliya noo imaada aad iyo kor aad.
bay noo qaadeen soomaali qiimay noo yeeleen hadda afrikaan nahay bay yidhahdeen aad iyo aad لأن الصوما wax waxbarashadii iyo jaamacadihii profesoradii ee, kulli Soomaali ba afka ka haysa Mm, xagga kale kambaniyadii shirkadihii wax soo saarkii warshado furtay mm, ee, yacni cirka galay Soomaali wey mm, xagga kale masaajid intaasoo gateen masaajid waaweyn maraakiis waaweyn waxaas oo dhan oo muuqda mm, ayaa horta kalifaya xaasidnimada Donald Trump sheekhana marka waxaan la soconaa sidaadna sheegtay dhulka maraykanka waxaad sheegtay in umam kala duwan ay joogaan muslimiin haddii la yidhahdana soomaalida waa looga badan yahay afrikaan haddii la yidhaahdana way joogaan xataa dadka geeska afrika ka tegey way joogaan maxay tahay marka sababta sida gaarka ah soomaalida loogu beegsanayo lianna soomaalidu si gaaray u muuqdaan aad iyo aad waxaan xusuustaa hadda ka hor Mm,
meeshan la yidhahdo mathalan sweden mm, waxay yidhahdeen muslim saana weligay maanu arkin mm.
adduunka waxay dhaheen extremist adduunka ka jira waa soomaali aad iyo aad Iska- scandinavianka dhan yahuudi baa tiri Mm, maraykanka canada mm, iyo scandinavianka mm.
kulli waa looga dhawaaqay aad iyo aad leanna waxay yidhahdeen dad muslima oo dhallinyaro ah oo yaacaya oo masaajido buuxinaya soomaali ka hor lama arag aad iyo aad xijaab hablo xiranayay soomaali ka hor lama arag Mhm.
soomaalidu waxay tasjiicisay ama guubaabisay muslimiintii meesha dadkii joogta muslimiinta carabtii baa markaa xijaabka soo qaatay Mhm.
Een, eeshiyaankii baa soo qaatay Mhm.
waxay yidhahdeen anagu soomaali baanu ka liiday anagu muslim waan sheeganayna aad iyo aad marka way guubaabiyeen Mhm.
laakiin ma gaari karaan aad iyo aad saasoo tahay ma gaari karaan Mm, marka ilaa hadda waxaad arkaysaa iyagoo oo cilmaaniya soomaalidii mhm, iyadoo cilmaaniya bixijaabka xiranta mhm, hadda naagta hita soomaalida ahayd oo baarlamaan gashay koongreska maraykanka mhm.
soo ma arkin Mhm.
haddana xijaab mara xijaabi qaadanaysa qamaarkeeda wata haa qamaarkeeda wuxuu Ay.
min xays naagti naagti kale oo Filistiinada.
carabta ahayd ay Filistiin.
keligeed baqaawan tahay aad iyo aad yani farqiga udhexeeya ma fahamta Mhm.
gaalada marka intaa yaroo qimaarka ah Mm, ayaa waxay la tahay wax weyn balaayo la ah oo magaranaysa madaxa gacanta saarayaan aad iyo aad laan waxay leeyihin waa muslim extremist leeyihin waxaana muslim ex- yani waa meesha u hooseyso anagu aanu aanu u arkin bay qi- xijaab uma aragno aad iyo marka soomaali waxaad ka garanaysaaba qod- kuwii cilmaaniyiinta ah oo congress gelayay kuwii eh, ba- ayaaba arkaysaa Mhm.
inay ku jirto maxay waxaa ku jira nooc maa islaamnimaa ku jira aad aad iyo aad dad isi soo mutaxa Mm, oo een, yidhaahda mathalan soomaalida mm, yidhaahda een, waxaan nahay shuuciyiin kiristaamiyiin Mhm.
amase dimuqraadiyiin amase dimuqraati- ama luutiyiin Mm, shacabka soomaaliyeed kuma dhex kuma dhuuman karaan Aad iyo waa aad.
inay gaalada kala galaan waa inay Mm, ay qarsoomaan guuraan, ay waa guuraan.
inay guuraan waa inay ceeboobaan Mhm.
soo jeedin mm, marka soomaalidu ilaa yoomina haadaa waxa gaalku u arkaya iyo cadowgo dhan waxaa ka dhawaajinaya gaalkan waa waa lala jiraa Eh, sheekhana maxay tahay sababta eh, maamulada gaalraacyada ah maadaama iyagu ay sheeganayaan inay wataan magacii soomaaliya aysan ugu jawaabaynin arrintan oo soo lallaabatay in trump marar badan uu aflagaadeeyo guud ahaanba dadka soomaaliyeed gaar ahaan dadka eh, mandiqada maraykanka ku nool
maamulada soomaalidu waa as waxay ku leeyihiin qayb weyn inuu gaalku yidhaahdo arrinkan Mhm, Eh, gaal donald trump markuu leeyahy waa aragtay complain bay ku jiraan mhm, complain complain oo kusoo celcelinaya maanta.
mhm, yacni waa cabanayaan waa cabanayaan mhm.
soomaalidu ma cabato Aad iyo aad.
soomaalidu ayaga ganacsi haysataa Aad ayagaa iyo.
maalida haysataa Mhm.
dhulka maraykankana qaxooti waa loo wada tegey aad iyo aad.
laakiin waxa cabanaya waa maamuladan Mhm.
xasan gurgurtaa wuxuu la nimanka tugsi taagan uu ku yahay.
dilay waa kuwan tugsi haa Mhm.
waxaa gula taagan nasiiya nasiiya na gaargaara mar walbana way soo gargaareen Waa labaatan sano daaleen.
labaatan sano saa ugu shubayeen aad iyo aad hub iyo iyo iyo lacag Iyo iyo saanad.
wax walba iyo ciidan iyo ku shubayeen aad iyo aad marka ilaa yoominaha way soo taagan yihiin Mhm.
waay waxay ka taagan yihiin marka khaati bay ka taagan yihiin Mhm.
marka taa kuwan kale fiiri maamulka hargeysa Mhm.
waa ba- ilaa yuhuud ba isku tuuraya ictiraaf ina ictiraafa yuhuud ba xataa aan noqono ba- Mhm.
yacni wax walba oo insaaniyad ah waa ka tagay Aad iska iyo daa aad.
islaamnimadii insaaniyaddiiba xataa dhammaantood Aad iyo aad.
gurgurta iyo kuwa hargeysa iyo kulli ay ka tageen Mhm.
xataa kuwa garowa jooga waa aragtay Aad iyo aad.
Een, waxay u furayaan een, imaaraadkii iyo yuhuuddii Saldhigyo ayaa midabbaa.
saldhigyo oo suudaan lagu duqaynayo oo Aad iyo aad.
way isku dhiibeen aad iyo aad maamulada kan waa arta hadda imaaraadka halkan kismaanyi waxba ku tababaranaya Mm, axmed madoob mm.
dhammaantood waxa oo dhan oo daalimiinta ah Mhm, mhm.
wa- waxay gaaladii ka taagan yihiin khaati aad iyo si u aad baryayeen Mhm.
oo daba oo u daba nashlaynayeen maamuladan liita Mm.
ayay magarantaa ku dabaqeen bulshada soomaalida Aad iyo dhinaca aad.
bulshada soomaaliya way xasdayaan Aad inay iyo aad.
dad yihiin waa ujeedaan Mhm.
dhinaca laanna laba meelood marka loo eego Mhm.
dhinac waxa weeyaan mujaahidiin oo dhulkooda ka xoraysanaya oo la Aad.
dagaalamaya oo Aad iska iyo- celinaya aad iyo- ayaa geeska afrika soo baxay oo Mhm.
soomaaliya Mhm.
way og yihiin in xerooyinkoodii loogu tegey Mhm.
oo loogu tegey xerooyinkii Beledoogle.
Mandamiya, Man- iyo ti- iyo beledoogle Beledoogle, aad iyo iyo aad.
tii kaloo kenya Mhm.
iyo tii kulli loogu tegey waa og yihiin Aad iyo in aad.
lagu laayay muqdisho waa og yihiin madaxdoodii Mhm.
Een, waxa weeyaan dadka saa yeelay waa soomaali oo xaniyaa qabtay Aad iyo aad.
xataa waxaan kuu sheegaya tusaale Mhm.
ninkii eh, gaalkii ka dagaalamay eh, Pakistan iyo Afghanistan Mhm.
oo soo qabtay khaalid eh, sheekh shaqaali maxmed iyo iyo iyo iyo ramzi shayba iyo raggaasoo ninkii qabta maraykanka ahaa aad iyo aad wuxuu yidhi soomaaliya aniga ii daaya soomaaliya aeroboortka markuu ka soo degay Mm.
oo maraya meesha la yidhaahdo lambar Lambar afar.
afar Mm.
ayaa la qarxiyey Aad gebigiisa iyo aad.
halkaasaa lagu dilay aad iyo aad maba uu si- si- yani si- way- waxay garanayaan soomaali waxay tahay Mhm, Eh, donald trump s- een, madaxtinimadiisa hore tan ka horreysay mhm.
nin madaxa ayaa waxa looga dilay meesha la yidhaahdo mubaarak ee daarusalaam Ah, sarkaal ciidan oo ka Sarkaal qaybgalay ciidan.
isna Waa- dagaaladii afghanistan iyo- ha markuu tacsiyenay wuu ooyey aad iyo aad laanna waxa dilay waa maxay waa soomaali mujaahidiina Mhm.
oo oo muslimiina Mhm.
oo u dagaalamaya diintooda iyo sharciga ilaahay u dagaalamaya Aad iyo Xo- aad.
ka horaysanaya gaalka Mhm.
marka horta dhinac markii loo eego way og yihiin dadka soomaalida Mhm.
way xasdayaan laakiin waxa kalifay inuu yidhaahdo waa qashin rabish buu ku tilmaamay Mhm.
waxa kalifay inuu yidhaahdo waa dad jahanamo ka yimid Mhm.
kullu daalika jahanamada ku tilmaamay tahay dhaqaalihiisii laga qaatay xoolihiisii laga qaatay hubkiisii laga oo la baabi'iyey oo taas haddana soo taagan yihiin oo waxaana aan ka soo baryootamayan naasacdaanay oo maamulkii gurguurta maamulkii hargeysa maamulkii garoowe maamulkii kismaayo kulli ay baryootamayaan oo gacmaha hoorsanayaan ilaa Aad iyo- yoomina hada aad iyo- Ga- gaalkiina uu daalay Mhm.
tiibuu kalifaya taas buu u oranaya marka Aad iyo- laakiin wuu ogyahay soomaaliya ayna ahayn Mhm.
meesha uu sheegay soomaaliya badweynta hindiya ayaa ku waa taala dhul barwaaqa badda cas baa ku taala aad iyo aad dahab baa ka buuxa Aad iyo aad.
uranium baa ka buuxa Mhm.
batrool baa ka buuxa Mhm.
gaas baa ka buuxa beeruu leeyahay beeruu leeyahay webiyaal baa mara aad iyo aad soomaaliya way og yihiin waxa ay tahay Mhm.
istiraatiijiyada dhulka ay ku fadhideen ilma kulligooda waxay eh, dhareerka uga da'ayo weeye aad iyo aad laakiin waxa weeyaan waa maamulada xun Mhm.
oo ay khaati ka taagan yihiin oo ay ka daaleen oo ay magaranaysa meel ay geeyaan la'yihiin kuwaas baa u sababa inay yidhaahdaan laakiin waxaan kuu sheegayaa gaalkan akhlaaq ma leh aad iyo aad waa gaal aan horay u dhintay Mhm.
oo loo haysto ameerika akhlaaq xumo Mhm.
kufsasho aad iyo aad.
faraxumayn aad iyo aad dullinimo Mm.
xatooyo Mm.
xa- xataa waxaad iska daa canshuurtii dalkiisa loo haystaa Asiga.
oo- oo khayaanay Mm.
khaa'in weyn uu wey la fakaday Mhm.
ummaddan wax walbaa ku jira mujaahidiin baa ku jira Aad.
waa la qarxin doonaa daalimka yaa u Aad, sheega aad iyo aad.
marka waxa weeye walaal
بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka madaxii hore ee kooxda ridada soomaaliya murtad shariif sheekh axmed ayaa sheegay in gurguurta uu wado ol ole lagu barakicinayo shacabka magaalada muqdisho dhulkoodana lagu boobayo qodobkaas iyo kuwo kale waxaa xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guud ahaan mareegaha islaamiga ah inoogu soo koobaya nuur cali warsame abusheyba aad baad umahadsantahay walaalka cabdiwahaab maxamed bukhaari bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu xubinta hadalhaynta iyo guud markaa marigaha islaamiga ah qodobada aad caawa ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah shariif sheekh axmed oo sheegay in gurguurti uu dhulboob hor leh ka fulinayo magaalada muqdisho warbixintan waxaa lagu qoray websaytka islaamiga caalamada qoraal ka soo baxay xisbiga murtad shariif sheekh axmed ayaa lagu sheegay in ay ogyihiin shakhsiyaad xasan sheekh maxamuud oo soo siiyey ogolaansho ay ku boobi karaan dhul ay degan yihiin dad rayid ah wuxuu sidoo kale shariif sheekh axmed sheegay in saraakiishii iyo maleeshiyaadkii loo adeegsanayay dhulboobka uu maanta dhulkooda uu boobayo xasan gargurte iyadoo ay muqdisho weli kasii socdaan tacdiyada joogtada ah iyo beegsiga bulshada danyarta ah kuwaasi oo si loo barakiciyo laga adeejiyey ciidanka ayaa xisbiga wuxuu ka warhelay in shakhsiyaad ogolaansho ka haysta xasan sheekh maxamuud ay ku howlan yihiin dhulboob hor leh oo ka baxsan goobihii shacabka ayaa lagu yidhi bayaanka shariif murtad waxaa kale oo bayaanka lagu yidhi xisbiga isagoo la yaaban damiir la'aanta hoggaanka xukuumadda ayaa haddana waxaa filan waa ku noqotay in markan ciidankii loo adeegsanayay caburinta iyo barakicinta danyarta ay iyagii ka cabanayaan dhulboob iyo barakicin ka baxsan sharciga halisna ku ah nabadgelyada caasimadda kooxaha mucaaradka ayaa sidan oo kale horay uga dhawaajiyey in lacagaha boolida ah ee laga sameeyey hantida shacabka ee kooxda villa soomaaliya u adeegsan doonto qabashada waxa loogu yeero doorasho qof iyo cod ah warbixintaas haddaynu halkaa uga gudubno markana masar oo shaacisay in wadahadal dambe aanay ka gelayn arrinta biyo xiranka etoobiya waa warbixin lagu qoray shabakadda wararka soomaali memo wasiirka arrimaha dibadda masar murtadka lagu magacaabo beder cabdulcaadi ayaa sheegay in aysan jiri doonin wadahadal dambe oo ay etoobiya kala yeelan doonaan biyo xireenka alnahda isagoo la hadlayay warbaahinta laga leeyahay dalka ingiriiska ayuu wasiirka carabka ku dhuftay in wax hal ah aanu ka soo bixin saddex iyo toban sannadood oo wadaxaajood u socday dalalka masar iyo etoobiya waxaa kale uu xusay in xiriirka labada dal uu sii xumaanayay tan iyo markii la furay biyo xireenka weyn ee etoobiya ka dhistay webiga niil xiisadda etoobiya iyo masar ka dhex caloosan ayuu wasiirku ku tilmaamay mid ay si weyn uga walaacsan tahay waxa loogu yeero beesha caalamka wadahadalladii labadan dal u dhexeeyey saddex iyo tobankii sane ee lasoo dhaafay ayuu wasiirku xusay in aysan ka soo bixin wax natiijo ah haatan aan loo baahnayn wadahadal dambe oo masar la sii wado etoobiya mar haddii ay fashilmeen ayuu yidhi wadaxaajoodyadii hore ee muddada badan socday wasiirka arrimaha dibadda ee masar ayaa sidoo kale sheegay in biyo-xireenka etoobiya ka samaysatay webiga niil ay u arkaan tallaabo ka dhan ah oo lagu go'doominayo dalka masar tallaabo sharci darro ah ayuu wasiirku sheegay inay dowladda masar ay u aragto biyo-xireenka alnahda ee dhowaan ay xariga ka jirtay dowladda xabashida etoobiya dhowaan ay ahayd markii siisi oo ah madaxweynaha masar uu sheegay in dowladdiisu qaadi doonto dhammaan tallaabooyinka lagama maarmaanka ah si ay u ilaaliso danaha qaranka iyo ammaanka biyaha webiga niil shabakadda wararka somaali memo warbixintii lagu qoray ayay taasi ahayd markana telegramka reediyoga alfurqaan iyo warbixin maanta lagu qoray imaaradda islaamiga afghanistan oo fulisay xukun qisaas ah sida lagu daabacay telegramka reediyoga islaamiga alfurqaan imaaradda islaamiga ee afghanistan ayaa fulisay xukun qisaas ah kaasoo ay aada uga carootay waxa loogu yeero qaramada midoobay dalka afghanistan oo ay muddo sannado kooban ay ka talinayso imaaradda islaamiga afghanistan ayaa waxaa guud ahaan camimay amni lagu helay ku dhaqanka shareecada islaamka iyadoo geesta kale uu dalku ku tallaabsanayo horumar dhan waliba ah fulinta axkaamta sharciga ah ayaa si habsame leh uga soconaysa qaybaha kala duwan ee uu ka kooban yahay dalka afghanistan taas oo meesha ka saartay wax walba oo lidi ku ah amniga bulshada muslimka ah imaaradda islaamiga ah ee afghanistan ayaa waxa ay mar kale fulisay xukun ka mid ah xuduudda allah kaas oo ahaa xukun qisaas ah oo lagu fuliyey ruux dil wadareed u geystay qoys muslimiin ah xukunka qisaasta ah ayaa waxa uu ka dhacay wilaayada khoost oo ka mid ah wilaayaadka islaamiga ah ee dalka afghanistan nin horey si bareer ah ugu toogtay sagaal ruux oo isku qoys ah islamarkaana ay ku jiraan haween iyo carruur ayaa lagu fuliyey xukunka qisaasta ah ee ka dhacay wilaayada khoost fagaaro ku yaalla magaalo ka tirsan wilaayadaas ayaa waxaa isugu soo baxay dadweyne aad u tiro badan oo u soo daawasho tegay fulinta xukunka qisaasta ah waxa uuna u dhacay xukunkaasi sidii loogu talagalay reer galbeedka oo si adag uga soo horjeeda dowladda islaamiga ee afghanistan ayaa aad u dhaleeceeyey fulinta xakaamta sharciga ah waxaana qaramada midoobey waxay ugu yeeraan si adag ay u cambaareysay xukunka qisaasta ee ka dhacay dalka afghanistan richard bennett oo ka mid ah mas-uuliyiinta qaramada midoobey gaar ahaan kuwa qaabilsan wax loogu yeero xuquuqul insaanka ayaa qoraal uu ku daabacay baraha uu internetka ku leeyahay ku dhaleeceeyey xukunka qisaasta ah ee ay fulisay imaaradda islaamiga afghanistan waxaa soo baxaya warbixino ku saabsan dil laga fuliyey goob fagaare ah dilalka noocan ah waa kuwo ka baxsan bani aadnimada islamarkaana khilaafsan qaanuunka dawliga ah waxaana waajib ah in sida ugu dhaqsiyaha badan lagu joojiyo ayuu yidhi mas-uulkan ka tirsan gaalada qaramada midoobay imaaradda islaamiga ah ee afghanistan ayaa horey ugu adkaysatay in guud ahaan dalka afghanistan ay kasii socon doonto tadbiiqinta shareecada islaamka iyadoo ka dhimbil qaadanaysa kitaabka qur-aanka kariimka ah iyo sunnaha nebiga sala allahu calayhi wasalam arrinkaa oo aad ay uga hor yimaadeen waxa loogu yeero nidaamka caalamiga ah balse bulshada muslimka ah u horseeday cadaalad lagu helay ku dhaqanka shareecada islaamka warbixintii telegramka reediyoga alfurqaan maanta lagu qoray ayay taasi ahayd walaalka cabdiwahaab maxamed bukhaari inta inaanan ka bixin xubintaada lahaynta iyo guud markaa amrigaha islaamiga ah hadalkii uu ku aflagaadeeyey saliibiga trump oo ah hogaamiyaha dowladda salbiyadda maraykanka waddanka soomaaliya ayaa wax laga weydiiyey ra-iisul wasaaraha kooxda ardada xamse cabdi barre balse waa uu ka meermeeray arrintaasi haddaba qaybaha kala duwan bulshada ayaa aad uga falceliyey arrintaasi haddaba qaar ka mid ah dadkii fikradahooda ka dhiibtay arrintaasi ayaa waxaa ka mid ahaa qof magaciisa uu yahay rooble cabdulaahi shire ayaa wuxuu yidhi nin la biilo ma hadli karaa oo u jawaabi kara trump ilmaha caanahooda muhiim waaye wax dowlad la dhaho ma jiraan ee qofkasta bariiskiisa ayuu ilaashana ayuu yidhi cabdiraxakiim cabdulaahi faarax ayaa isna waxa uu leeyahay ra-iisul wasaaruhu trump hadalkiisa ma fahmin muu iska dhaho halka uu leeyahay soomaaliya waxba kama sheegin cabdifatax dhaqaje ayaa isna yidhi gabar fariid ah baa heshay oo su'aashaas adag weydiisay balse isagu car ha u jawaabo gabar kale oo ifraax maxmed lagu magacaabo ayaa waxay leedahay inaad ka jawaabto inaad ka aamustaa lagu qaatay haddayba caydii trump wax weyn aysan kula ahayn sidoo kale axmed maxamed nuur ayaa wuxuu leeyahay hadalkaas waxaa dhaantay inuu dhaho trump runta ayuu noo sheegay dalkeen aan quruxsano nabad iyo horumar aanu horseeno suldaan saadaam qofay ugu qoran tahay ayaa wuxuu leeyahay trump haddaad u jawaabto soo doorsiga lagaa jari maayo cabdulaahi susun cabdi gaawe qof magaciisa ku sheegay ayaa wuxuu leeyahay mahmaah waxaan soo xasuustay oo ahayd runna ha sheegin beenna ha sheegin waxaad sheegtana ha waayin odayga dantiisa ugu yaqaanaa wuu cabsaday ilaan isagaa quudiyee waxaan maqli jiray af wax cune xishow guud ahaana xubinta hadalaynta iyo guud marka mareegaha islaamiga ayaa intaa noogu eg bal markaanaan idinku wareejiyo walaalka cabdiwahaab maxamed bukhaari iyo qaybaha ka haray barnaamijka faafareebka wararka
ببشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka munaasabad dhidibada loogu aasayey mu'asasada alxigma faraceeda magaalada ceelbuur ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa ka dhacday magaaladaasi waxaana munaasabadaasi kasoo qayb galay odayaal dhaqan iyo qaybaha kala duwan ee bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan magaaladaasi haddaba marwaan maxamed oo ka qayb galay munaasabadaasi ayaa tabintan inooga soo sameeyey
waad mahadsantahay walaalka bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal munaasabad daafur u ah mu'asasada alxikma litacliim ilmihan walxiraf ilyadawiya taasoo markii ugu horreysay maktabka tarbiyada iyo tacliinta uu ka furayo wilaayada islaamiga ah ee galgaduuda muasasada alxikma litacliim ilmihan walxiraf ilyadawiya waxaa furaya maktabka tarbiyada ee tacliinta ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud waxaana markii ugu horreysay laga furaya magaalada ceelbuur ee xarunta wilaayada waxaa munaasabadda kasoo qaybgalay culimo ugaasiyo waxgaradka iyo nabadoonnada iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada waxaa sidoo kale ku sugan ardayda iska diiwaangelisay mu'asasada kuwaas oo goobta ku baran doona xirfadaha kala duwan ee lagu baranayo mu'asasada gudaheeda haddaba waxaan dhegaystayaal idiin soo gudbin doonaa kelimaadka kala duwan ee laga jeedin doono munaasabadda waayahay dhegaystayaal waxaa markan munaasabadda lagu daafurayaa aayaad qur'aan ah oo jeedinayo mid ka mid ah ardayda macadka qordoba بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما بينهما وما تحت الثور markana dhegaystayaal waxaa goobta kelimad ka jeedinaya sheekh maxamed garaar oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وقهرين الله سبحانه وتعالى أن أبورتي إسلام كان نقوه نوني مسلمين نقدقي أيان أم هذا علينا سبحانه وتعالى استقع يا مضن إلا ما هذيو bacd allahi subxaanah wa tacaala waxaan hambalyaynahayaa oo aadaan u soo dhowaynhayaa mu'asasada alxikma iyo maktab tarbiya wa tacliim ee tacliintuu halkan ka furay oo hadda iftitaaxeeda aan joogno oo anwaacda kala duwan ee aqoonta iyo cilmiga lagu baranayo dadka qiimahooda kala duwanna ka baranahayaan aad baan u hambaliyaynahayaa maxaa yeelay waa wixii loo baahanaa alla subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi waqul rabbi zidnii cilmaa isagoo nabigiisa la hadlay ayuu yidhi rabbi ow cilmigii siyaadi dheh siyaadada cilmiga nabigeen baaba la faray calayhi salaatu wasalaam oo mar walba ilaahay weydiisan jiray cilmiga inuu siyaadiyo nabigeennana wuxuu yidhi sala allahu calayhi walaalihi wasaxbi wasalam طلب العلم فريضة على كل مسلم علم إلا ضلباي وفريضة قف والبو مسلم أسهارا علمك مرك كتابك الله سبحانه وتعالى سنة رسولك علم أوردن باهوس مانا dhammaan cilmiga loo baahan yahay oo naaficiga oo u adeegaya alle subxaana wa tacaala sidii loo caabudi lahaa oo dadka nolol wanaagsan ugu noolaan lahaayeen dadka muslimka ah cilmigooda way waana waajibkooda inay raadsadaan dadka muslimiinta ah inay horumaraan bulsho ahaan dowlad ahaan diin ahaan yacni dhaqaale ahaan caafimaad ahaan awoodna yeeshaan oo isku filnaadaanoo iktifaa daati ay yeeshaan cadowgooda ka maarmaan si kaloo lagu gaari kara male cilmi unbaa lagu gaari cilmi in la qaato cilmiga la barto laguna dhaqmo laga faa'iidaysto adduun iyo aakhiraba looga faa'iidaysto taa unbaa lagu gaari karaa waddadiina maanta ilaahay baana waafijiyey subxaanahu wa tacaala waxaan leenahay aad iyo aad baan usoo u bagaadinaynaa aan u soo dhowaynaynaa ragga ka shaqeeyana dadaalkasi wadana waxaan leenahay sida loo furay dadka ha looga faa'iideeyo ha laga meradheliyo dadweynahana waxaan leenahay ha laga faa'iidaysto cilmiga khayrka oo dhan baa ku jira adduun iyo aakhiro cilmiga ha la barto hana lagu camalfalo qofka haraya oo maxay ahayd ka gaabinayaan la arag qof walba intuu awoodiisa ha ka faa'iidaysto baaraka allahu fiikum wajazaakum allahu khayra wabilaahi tawfiiq markan waxaa goobta laga jeedinayaa nasiido tarxiib ah oo lagu soo dhoweynayo mu'asasada alxikma taas oo markii ugu horreysaba laga furayo wilaayada islaamiga ah ee galguduud
ولن تكون أولا هي حفلة مجملا وها هي مؤسسة واسمها الحكمة فها هي حفلتها سترين جمالها مرحبا حاضرين سلاما والدين ولن تكون أولا يا حفلة مجملا وهي مؤسسة واسمها الحكمة فرحتنا فرحتكم وسرنا حضوركم سرورنا سروركم علونا في جودكم ولن تكون أولا يا حفلة مجملا وهي مؤسسة واسمها الحكمة أميرنا أبو عبد له شكر مبين ومكتب التعليم له يد عظيم ولن تكون أولا يا حفلة مجمدا وهي مؤسسة واسمها الحكمة وفضلكم معلم جهودكم مجدد جزى الله جنانه ونختيم حمد الله وفضلكم معلم جهودكم مجدد جزى الله جنانه ونقيم حمد الله
waayahay dhegaystayaal markana waxaa goobta kelimad ka jeedinaya maamulaha mu'asasada alxikma litacliim ilmihan walxiraf alyadawiya kaas oo sharaxaya xirfadaha kala duwan ee lagu baran doono mu'asasada iyo qaabka ay u shaqayn doonto iyo hamaamulkeeda caawa waxaan daha furaynaa oo insha allahu tacaalaa noo bilaabanaya mu'asasadeennii alxikma taa oo lagu baran doono aqsaam kala duwan mu'asasada alxikma waxaa loogu talagalay ilaa iyo dhowr qaybood in looga faa'iideeyo bulshaweynta ku nool magaalada ceelbuur haddaan wax yar carabka mariyo qaybaha kala duwan ee lagu baran doono mu'asasada waxaa ka mid ah caafimaadka harqaanka cilaansaarka kumbiyuutarka luqadda carabiga samaynta dharka samaynta saliidda iyo kareemada samaynta saabuunta lagu qubaysto iyo shaambada luqadda ingilishka iyo khadka carabiga ah intuba waxay ka bixi doonaan insha allahu tacaala mu'asasada alxikma qaybaha ugu horeeya ee bilaabo doono waa caafimaadka kumbiyuutarka luqadda carabiga iyo cilaansaarka iyo harqaanka intuba waa qaybaha ugu horeeya qaybaha kalena insha allahu tacaala waxay ka imaan doonaan gadaal waxaan ku boorinayaa bulshada ku nool magaalada ceelbuur in ay ka faa'iidaystaan waa fursad dahabi ah fursadduna hadday kuu timaado waa laga faa'iidaystaa soomaalidu waxay dhahaan ceel inta wada ah ayaa la dogtaa waxaan dul marayaa insha allahu tacaala ahdaafta loogu talagalay mu'asasada maxay tahay ahdaafta ka dambayda in la aasaaso mu'asasadan hadafka ugu horeeyo ee mu'asasada loo furay lagana rabo wuxuu yahay kow tadwiiru lmujtamac min xaysu sinaacaat bulshada in la hormariyo xagga farsamada waxaa la rabaa ummaddu inay gaarto heer ayadu ay samaysan karto dharkeeda shaambadeeda saabuunteeda gabadhu ay samaysan karto iyadoo xaafadeeda joogta kareenkeeda iyo saliideeda marka waa tadwiiru lmujtamac min xaysu sinaacaat xagga iyo farsamada in ummadda laga hormariyo hadafka labaad waa ixyaa asanaacaat alyadawiya in lasoo nooleeyo farsamadii gacanta hadafka saddexaad waa tashjiic almujtamac cala aliktifaa addaati bulshada in lagu dhiirigeliyo isku filnaansho qodobka ugu dambeeya oon kusoo gabagabaynaya ahdaafta wuxuu yahay tawsiic daa'irati almacrifa wa tanwiiciha in la ballaariyo xayndaabka macrifada yacni in aqoontii la ballaariyo aqoontu ayna noqon mid ku gaaban casharo la qaato kutubo la dhigto ama ma ahana maadii buwaag lagu qoro ee ummadda loo sheego inay aqoontu ballaaran tahay ay u baahan tahay qayb gacanta laga samaynayo qayb carabka ah qayb qalbiga ah dhinac kasta ogaano in macrifadu iyo aqoontu ay tahay waxaan xadidnayn inaha waxaan uga baxayaa ahdaafta loogu talagalay ama loo aasaasay mu'asasada alxikma oo caawa la daafurayo markana dhegaystayaal waxaa goobta ka hadlaya ugaas cabdulaahi daahir axmed ugaaska beesha mursade oo goobjoog ah munaasabadda ilaahay baa mahad iskale alle subxaana wa tacaalaa noo suurtageliyey mu'asasada alxikma oo caawa laga furayo degmada ceelbuur inaan ka soo qayb galno waxay noo tahay wanaag iyo sharaf iyo tarxiibin iyo wax walba runtii waa tadawur runtii aanan maalmahan aanan sugaynin in ilaahay baana noo suurtogeliyey alla subxaana wa tacaalaa waxaase xusuusataan dhammaantiin oo mar kasta aad ku fekertaan markaad wanaag aragtaan ilaahay muxuu sabab uga dhigay ilaahay wuxuu wanaaggaas sabab uga dhigay ragdiigood ayaa mujaahidiinaha ilaahay sabab wuxuu uga dhigay inaan cawada xaflad ceelbuur ku qabanno oo mu'asasada alxigma laga furo waxaad ogsoon tihiin duulaankii lama ilaawaanka ahaa ee murtadiinta iyo gaalada saliibiyiinta ay ku soo qaadeen gobollada dhexe ee aad ogsoon tihiin barta iriddan hadda gabdhahan ay taagan yihiin cabdibilo miina kula qaraxday oo saqafkan dusha ka fuula aad ogsoon tihiin dadkii ka hortega ayaa ilaahay sabab uga dhigay inaan caawa xafladdan qabsanno ilaahay waxaan leenahay alla subxaana wa tacaala ilaahay miisaalkooda allah noo badsho ayagana alla ha xifdiyo alla ha dhowro gaaladana alla ha jabsho waxaa weeye maantay alxigma sheikha ayaa noo faahfaahiyey wuxuu nooga faahfaahiya waxyaabaha la qabana waxaan ka rabnaa dadka wax baranaya inay alxigma ay idqaaniyaan waxa ay ka baranayaan ay sugaan macnaa in wax la baranaa haba yaraadaane qofku inuu cashar ka bixi karaa inta uu yaqaan inuu cashar ka bixi karo waxaa la rabaa in la xaqiijiyo inta noocoo laga samaynaa waxyaabaha laysku daraa kiimika waxa laysku dara waxyaabahaasoo dhan waa yahay inaan annagu isku filnaano hadafka guud oo meeshaan laga leeyahay waxaa waaye inaan annagu baahideenna aan ha qabtirno baahidaasu ilaa marka ugu dambaysa waxaan ku tegi doonnaa inaan annagu wax wax lagu kala iibsado oo maalintii maaragtay qutuldaruuriga lagu kala gato inaan samaysanno aan ka maaranno lacagta la yidhaahdo dollarka dowla islaamiya oo lacag soo samaysatay oo dadka dhan isku maamulaysa waxaa markan mikrofoonka lagu soo dhaweynayaa gudoomiyaha golaha dhaqanka wilaayada islaamiga ah ee galgaduud nabadoon miree wehliye culusow oo ka mid ah nabadoonnadii soo xaadiray xafladda
ayuha alikhwa ilaahay baa mahad iska leh subxaanahu wa tacaala hay nimcooyinkiisa faraha badan noo galay allahaasaan u mahad celinaynaa waxaan rabaa insha allahu tacaalaa waxaan soo dhowaynaynaa allaha raxmaanka oo cawada noo suurageliyey mu'asasatlxigma macnaha caawa nimcada ilaahay subxaanah wa tacaala inoo qadaray waxaan ku soo dhowaynaynaa jasaakum allahu khayr dadka muslimiinta ah hees ku filnaadeena la yidhi waad maqlaysaan dadkii loo keenay inay si wanaagsan uga qayb qaataan bulshaweynta galgaduudeed oo joogta qof kasta inay xil iska saarto markiina la yidhi shaambadan saliid qof kastaba gurgeeda la dalba maayo waa maskax maqneed hadda ka hor ilaahay subxaanahu wa tacaalaa isku faalnaashihii ilaahay subxaanahu wa tacaalaa hadba xigmada ilaahay noo keenayaa allahaasaan u mahad celihaynaa subxaanahu wa tacaalaa dadka intaa ku dadaalaya oo juhdi ku bixinaya waxaan rabnaa maskaxdooda iyo imaamkooda allaha ilaaliyaan leenna dadkan bulshada ku dhaqan galgaduud oo cawada mu'asasatlxigma loo keenay sida horeba loo sheegay maalintii cirda-ah la doogtaa baa la yidhi maanta si wanaagsan ha looga qayb qaato gobolka waa dadaalaynaa intaas dadkii muslimiinta ah noo soo marana waan soo dhowaynaynaa jasaakum allahu khayr waxaan kaloo dardaarmayaa dadka waalidaynta iyo odayaasha iyo maaragtaye akhyaarta intaas qof kasta harqaana la sheegay cilmi kasta oo dushannadaa lagu akhriyay waad dhegaysanaysaan waxaan rabnaa inaan weelayno maskaxdanada iyo fikirkanaga inaan isku filnaanno gaalo ka kaaftoonno murtida dad aanan u diran haddii dhakhtar loo baahdo gurganaga aan ka helno haddaan dhar u baahannana gurganaga aan ka helno jasaakum allahu khayr waxaan rabnaa inaan dadaal badan iyo juhdi badan iyo maskax badan aan bixinno soo dhowaada marti sharafka kala duwan soo dhowaynaynaa culummada intaas noo soo jirtana waan soo dhowaynaynaa jasaakum allahu khayr ilaahay ajirkiina xasanaadka inuu saaro warkayga waxaan ku soo koobayaa naftayda naftiinnaba bitaqwa allahi ilaahay cabsidii ayaa noo dardaaraba jasaakum allahu khayr waayahay dhegaystayaal waxaa markan mikrofoonka lagu soo dhaweynayaa a-sheekh mukhtaar abu muslim oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga ah ee ka soo qaybgalay dahfurka mu'asada alxikma caawa goobtan aan joogno oo ay ka dhacayso xafladan qiimaha badan leh oo uu suurayn karo keliya qofkii dhex jooga goobta iyo sida dhismaha iyo sida loo suureeyey waa arrin aad iyo aada loogu farxo intaa kadib waxaan rabaa dhowr kelimo inaan dhaho kelimada koowaad walaalayaal xarakat shabaab almujaahidiin muddadii la asaasay ahdaafta u qornayd markii la asaasayey ee u qornayd oo laga joogo in ka badan labaatan sano ka badan laga joogo waxaa ka mid ahaa إن مجتمع إنشاء أو بناء المجتمع الإسلامي المتماسك أهداف أي كم هيد إن لدسو مجتمع إسلامي أه أو إسهيستا أو إسلام ككل مجتمع برك اللي هذا وحو كبلودا نواة أهريسا وأسرة أما قيسك يكبلودا هذا حركة مهل ما من almar'atu almuslima gabadha muslimadda ah ma ay hilmaamin waxay og tahay xarakadu mujtamaca meesha uu ka bilowda inay tahay alusra inay ka bilaabato gabadha muslimadda ah marka ay hoostaa ka soo bilaabanayso dugsi qur-aan bay dhiganaysaa dugsidii baa loo hagaajiyey madaaris bay dhiganaysaa madaaristii baa loo hagaajiyey soo ma jeedi gabdhaha qaar ka mid baa daaciyaad noqday aqoontoodu dhisantay marna xarakadu ma hilmaamin hadda gabdhuhu waxaa laga yaabaa qaarkood mu'asasada caawa haddii looga sheekeeyo keliya inay ka warhayaan annagaa ku noolayn meelo mu'asasadii laga dhisay kadib gabdho ka qalanjebiyey bal wax yar iga dhagayso gabadhaydii qaaliga ahayd gabdhaha qaar ka mid ah oo mu'asasada ka qalanjebiyey oo harqaan ka bartay qaar ka mid ah markay ka qalanjebiyeen harqaan bay intay iibsadeen oo ay gurigooda dhigteen ayaa quutulyoonkoodii bay ku shaqaystaan dhaqaalaha ka soo gala soo ma jeed waxyaabaha guusha lagu gaaray ka mid tahay qaar ka mid a gabdhaha luqadda carabiga intay barteen ay aqoontooda dhisteen ayay waxa weeyaan ay waxay usii gudbayaan ilaa heer jaamacdeed bay usii gudbayaan soo ma jeedid gabdhaha waxaan leeyahay maanta waa fursad ka faa'iidaysayaan loo kala harin ha la yimaado waxa laga barto ha laga faa'iidaysto wahagaaga dhegaystayaal weli waxaan ku sugannahay munaasabadda lagu daafurayo mu'asasada alxikma litacliim ilmihan walxiraf alyadawiya taas oo markii ugu horreysay laga furayo magaalada ceelbuur ee xarunta wilaayadda islaamiga ah ee galgudug haddaba waxaan hadda mikrofoonka nagala dhex qaadaynaa hablaha muslimaadka ee ku dhaqan magaalada ceelbuur kuwaasoo aan wareysyo kala yeelan doono mu'asasada markii ugu horreysay loo furayo haye soo dhowo bal ka waran mu'asasada alxikma ee markii ugu horreysay in kaga furayo magaalada ceelbuur
waa ku faraxsannahay waxaan soo dhoweynaynaa muasasada alxigma ee nalooga fura degmada ceelbuur waxaan rajaynaynaa in si wanaagsan looga faa'iidaysto
adi ardayda iska diiwaangeliyey miyaad ka mid tah haa maxaa iska diiwaangeliyey cilaanka iyo harqaanka labadaasaa iska diiwaangeliyey maxaad rajaynaya marka waxaan rajaynayaa inaan si wanaagsan u barto kadibna aan ummadda gaarsiiyo bulshada kale ee weli aan iska diiwaangelin oo kale maxaad ugu baaqaysaa waxaa ugu baaqayaa inay soo haleelaan ayna wax bartaan
waya soo dhowow waadhawahe
ka waran mu'asasada lidin furay iyo munaasabadda soconaysa waa ku faraxsannahay aad iyo aad waxaan leenahay jasaakum allahu khayr wax noo furay waxaan hadda u fadhinaa xafladdeeda waxaan rajeeyaynaa insha allah inaan guulaysano anagana aa barno dadkana aa barno saasaa leehay adi maxaad baranaysaa cilaan iyo harqaan insha allah waxaan rajeeyaa inaan ku guulaysto aad iyo aad u barto dadkana aad baro maasida aa ka bartay inaan ka qalin jibiyo insha allah dadka joogana aa baraa rabaa insha allah halka dambe oo la furi doono ka waran xafladda aad joogtay iyo sida ay u socotay dadka ka soo qayb gala dad badan ayaa kasoo qayb galay dadka weli iska qorin waxaa leeyahay ha iska diiwaangeliyaano ha isku filnaadaano waad maasantaha
بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد الله سبحانه وتعالى يا مهد أصغناتي عاون وسر تقلي إن نوفر متو مؤسس, مؤسس الحكمة للتعليم المهني والحرف اليدوية الله يكون هذينينا إن بدن أيا سويني واجعلين إن ولايتنا كفرونتو الحمد لله عوضا وينوفرونتي الله يكون هذينينا ونكفى إذ صدونا إن شاء الله تعالى أنا وحا أرضي هذا أو مع أو قرطي حرقانك إعلانك إن شاء الله تعالى حرجينا إن هيرك جارو فسارجينا إن شاء الله تعالى wayahay haweenka iska diiwaangeliya oo kale ma labadaas xirfadoon keliya bay qorteen mase xirfado kale jiro oo lagu dhigayo ma sha allah gabdho badan ayaa waxay qorteen kombyuutarka luuqadda carabiga dadka xirfooyinka way kala qorteen caafimaadka oo kale gabdhaha qorteen ani laakiin labadaas xirfo ayaan qortay xirfadda aad isdhihi karto way ugu badan tahay oo hablo way qorteen waa tahay cilaanka iyo xarqaanka labada xirfado marka danaynta ku jirta maxay tahay oo u danaynayaan sidaas waxay jecelihiin malaha inay ka horumar gaaraan ay si fiican u bartaan maadaama ay dumar yihiin saas waa kuwa kalena way baranay shaqa dumar waa la dhihi karaa maadaama ragga jihaadka inta badan ay jiraan gabdhaha baranaya insha allah shaqada
dhegaystayaal guud ahaan tabinta aan ku sameynaynay munaasabadda lagu daafarayay muasasasta alxikmah litacliim ilmihan walxirf alyaduwiya ee markii ugu horreysay laga furay wilaayada islaamiga ah ee galguduud gaar ahaan magaalada ceelbuur waa naga intaa sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu guud ahaan barnaamijkii faafareebka wararka caawa naga intaas assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu قد أشادوا صحوة للدين كبرى الإسلام بشرى إن